guddoomiyaha degmada kismaayo ah naaduqa magaalada cumar cabdulaahi farweene oo shirjarayda ka qowaday xafiis sheeya weliba uusa ku hadalay arrimo badan oo la xiriira xaalado bulshada usocoona fariimo la wadaagaya gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi oo uusan ka baaqi bulshada degana dhululka dowladda iyo iskuku guuranga muddo koobana si bulshada lanka adeega hana saytiyo oon baahan hay-ado dowladda iyo reedan dhiso walla ka sameeya iyo meelo muhiim ahaa oo adeega loogu loogu talagalay bulshada loogu adeego ama dowladdii soomaaliya aysan ogolay in la dego oo dad si sharci kala u deganya waxaan rabaa dadkaasu inay sida u dhaqsiyaaba u banneeyaan dhammaan dhulka dowladdu inuu soo galo gacanta dowladda waxaa deganaan kara keli ah qof dowladdu si ku-meel gaala u ogolaatay oo markay u baahato ka guuray laakiin anaa ku habsaday waa usoo dagaalamay cirkaan soo maray waxaan usoo cabeeg halidayda saas ma shaqaynayso dhulka dowladdu waa inuu soo galaa gacanta dowladda wuxuuna ka dhexeeyaa dadka oo dhan mas-uuliyaddiisana dowladda iskale waxaa lagu deganaan karaa ogolaasho dowladeed waxaan rabnaa toban casho gudahood in lagu banneeyo waxalla wixii dowladi lahayd oo aan shicibkaa lagu degan yahay oo aan dowladdu ogolayn ugu dambayntii waxaan rabnaa reer kismaayoodow magaalada kismaayo waxaa ku jirtaa tarta waxay la tartamaysaa magaalanka soomaaliya iyo magaalanka adduunka waxaana reer kismaayood waxayna deeqaayo waa inaan wada shaqayno oo aynu samayno magaalo qurux badan oo ciyaalkeenna iyo ummadeenna soomaaliyeed danagu jirto waxaan u baahannahay tartanka inaan ka mid noqonno oo aan noqonno kuwa guulaystay waxaanu ku noqon karnaa inaynu magaalo u tagno oo u lexjeclaano oo aynu dadaalnoon dhiraahno gacmawajid bay wax ku geeriyaan oo aan qabyaalada iska dayno oo aan ka shaqayno inaynu samayno kismaayo qurux badan oo sidii lagu arki jiray dowladda soomaaliya markay dhacday waxay lahayd hal laami maanta waxay lahayd siddeed laami sagaal laami haddaan wadnaa shan kale waa ku daraynaa saddex iyo labaatan laami aan dhammaynanaa tuwanifaadka haddaan lay waxay noqonaysaa magaalada ugu laamiyada badan koonfurta soomaaliya sidaa laaligay waxaynu u baahannahay bulsho ka fakata magaaladeeda oo magaalada cagaarisa magaaladaa dani ninbaa guri weyn dhisanaya geedna ku beeri maayo waa ilbaxnimo xumo dadku waa inay geedaha beeraan oo nin walba gurigiisa u ku beero geeda ku beero oo elintiisa geed ku beero oo aan magaalada cagaarino dhowaan waxaan soo bandhigayna haddii alla idmo sida magaalada aan ka rabno waxaanu ku dhejin doonaa goobaha loogu talagalay dadku inay ka arkaan sida kismaayo laga rabo sidaasaan rabaa inaan u samayno haddii alla idmo waxaanu ku samayn karana oo wada soconna oo wada jirna oo ka fakarna danta kismaayood aan ka fakarin ree hebel baan ahay hebel baa ka soo jeedaa iyo wax huhaayo meel aan ka shaqaynay dadka waxaa diiqda keli ah inaynu wada soconno oo dowladnimo aadno qabyaaladu waan ognahay waxaynu ku soo marnay wixii s iyo al iyo magaaladan wereerisay waan ognahay dib dambe in loogu noqdo lama aqbalayo oo dadkaan mustaqbalkiisa la baabi'iyo waxaan u baahannahay inagoo wada soconna inaynu ka fakarno keliya kismaayo sawirkaasa mustaqbalka kismaayo waxaan ka rabnaa magaalo nadiif ah magaalo qurux badan magaalo adeegii bulsho oo dhan leh magaalo dadka soomaaliyeed u siman yihiin